أيها الإخوة والأخوات waxaa farxad u ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yihaah almukhtaar min almuntakhab min axaadiid alaadaabi waalakhlaaq icdaad nukhba min alculamaa casharka labaad waxaana noo sharaxaya asheykh xasan kaafi alxamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك على نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمaعين waxaan kusoo jirnay أxaadiiثda ku saabsan في الأkhlاaqi والآadاab waxaana xala ku joogsanay cinda qowlihi baabi qaضاءi xawaaئج الnaas wuxuu baabu yahay in la gudo xawaa-ijta dadka xaajooyinkooda iyo danahooda in dadka laga caawiyo ayuu baabkan ku saabsan yahay can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alay waslama qaala nabiga caleyh salatu salaam wuxuu yihi almuslimu akhu lmuslimi muslimka waa muslimka kale walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu mana dhiibo oo cid dhibaataynaysa uma gacan geliyo ugama tago waman kaana fii xaajati akhiihi qofkii ku sugan danta walaalkiis oo u istaaga walaalkii dantii inuu maaragta ka caawiyo kaana allahu fii xaajatihi allah wuxuu ahaanaya isagana dantiis macnaha allah ka caawinaya waman faraja can muslimin qofkii muslim ka fayda kurbatan kurbo iyo murugo faraja allaahu canhu alla wuxuu ka faydayaa kurbatan murugo oo min kurbaati yowmi alqiyaama kurbadaha maali kurbooyinka maalinta qiyaama ka mid ah waman satara musliman qofkii muslim astura satarahu allaahu yowma alqiyaama allah astura maalinta qiyaama xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa fadaaisha ay leedahay ama fadliga uu leeyahay qofka qofka walaalkii inuu caawiyo qofka muslimka ah muslimka kale waa walaalkii wey waxaa ka dhexeeya alukhuwa alislaamiya waaliimaaniya walaalnimadaasna waxay keensanaysaa oo xuquuqdeeda ka mida inuusan dulmin inuusan ku xadgudbin dulmiguna waa dulumaatun yowma alqiyaama sidai nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam addulmu dulumaatun yowma alqiyaama waa mugdiyo dulmigu waa mugdiyo maalinta qiyaama dulmiguna waa xaaraam oo allah subxaana wa tacaala wuxuu ka xarimay naftiisa inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu yani alla subxana wa tacala wuxuu yidhaahday dulmiga waxaan ka xarimay naftayda waxaanan ka dhigay dulmiga mid xaaraama ee ha isdulmina falaa tadaalamuu ha isdulmina xaqa labaad ama arrinta labaad waxaa waye walaa yuslimuhu ma dhiibo oo ma gacan geliyo oo uma daayo ogama dhex baxo dad dhibaataynaya kuma fiirsada macnaha ee waa ka caawiyaa oo waa u nusreeyaa waa u gargaaraa hadduu qofkaasi muslimka u yahay qof madluum ah qofka walaalkii dantiisa u taagan oo xaajadiisa gudaya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa isagana danihiisa guda waxaad arrintaasu ay tusinaysaa fadliga ay leedahay qofka hadduu qofka walaalkiisa uu ka caawiyo fii xaajatihi waxa u baahan yahay qofkii qof muslima ka fayda kurbo iyo murugo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka fayda kurbo ka mida kurbaadka yowma alqiyaama kurbada adiga ah qofka muslimka ka faydaysid dabcan waxaa tahay qof bashara awooddaadu waa kooban tahay waxaad feydi kartaaba iska kooban laakiin ilaahay subxaana wa tacaala taa wuxuu kugu bedelayaa in kurbo kurbaadka yowma alqiyaama ka mid adiga uu kaa faydo marka laba isku dhigma ma ahan waxa adiga aad geysanayso iyo waxaad ku helayso waxaa weyn waxaad ku helayso oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu kurbadda kaa qaado kurbo ka mida min kurbaati yowma alqiyaama kurbaduna waa xusniga iyo murugada iyo qamiga qofka ku dhacaya yowma alqiyaama mid ka mida alla ka faydaya qofkii qof muslima astura ilaaha asturaya yowma alqiyaama waman satara musliman satarahu allaahu yowma alqiyaama qofka muslimka ah hadday xumaani ka dhacdo xumaantaas ka dhacdana waxaa yacni aad ka waaniso ood wax uga sheegto ama maaragta uu yahay qof khatacaasi uu ka dhacay laakiin ka noqonayo oon istimraaraynin waxaa fadli badan in la asturo asturidda qofka walaalkaa muslimka a asturaysana waxay sababaysaa in ilaahay adigu xumaantaada uu kuu asturay yowma alqiyaama laakiin haddii uu yahay qofkan qof maaragtay xumaantii la jahraya ku faanaya dariiqyada la taagan difaacaya qofkaasoo kale la asturi maayee ciddii wax ka qaban kartaa loo sheegaya hadday tahay in lagu dacweeyo markaa qaadiga ama waliyul amrigii iyo haddii si kale wa ciddi alle cidda wax ka qaban karta iyo haddii la radiyo oo arrintiisa la bayaaniyo sida wax looga qaban karaa wax looga qabanaya laakiin qofka muslimka intuu mudan yahay in la asturo waa la asturaya waman satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama baabu mukhaalaطati الnaasi waاlinbisaati ilayhim wالsabri calىa adaahum wuxuu baabu yahay dadka in la dheeho la dhex galo waاlinbisaati ilayhim iyo in loo furfurnaado waالsabri calىa adaahum iyo in dhibkooda loo dulqaato loo sabro dadka haddaad dhex gasho u furfurnaato dabcan waxbaa kaaga imaanaya waxaa laga yaabaa in dhib kaa soo gaaro xaggooda laakiin waxaa la rabaa inaad dhibka ku sabarto oo bimujarad dhib kaa soo gaara aadan dhihin aniga khalaas maadaama ay dhibaato ii geysteen waan ka dhex baxaya oo cuslaan ka samaynaya in cuslo la sameeyo dadka laga dhex baxana waxaa ka khayr badan in la mukhaalateeyo dhibkooda lagu sabro in la dhex galo dacwada loogu yeero macruufka la faro munkarka laga reebo wixii dhibaataana loo dulqaato taasaa ka fadli badan in yani laga fogaado bilkuliya leraa nafteedaan la baxsanaya oo cidna wax u sheegi maayo anigaa gaar ka noqonaya dadka can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi in kaana nabiyu sala allahu alay wasalam nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa la yukhaalitunaa midna dheeha oona dhex gala oo yani qoyskiisa ahaan gaar ahaan xataa yaquula liakhin lii ilaa uu ku yidhaahda nebiga wiil aniga ila dhashay oo sagiirin yar walaalkay oo yar uu ku yidhaahday yaa abaa cumayr maa facala nugayr asagoo nebigu la kaftamaya caleyhi salaatu wasalaam anas wuxuu leeyahay nebigu waana dheehi jiray oo gurigeennu imaan jiray waana ku badnaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam inuu tago anas ibni maalik reerkooda gurigooda inuu tago um suleym radia allahu canha gurigeeda inuu tago nebiga alay slat slam waa ku badnaa aaduu usoo booqan jiray u ziyaaro jiray ilaa rasuulka sal ly slam uu la kaftamay wiil yar oo anas la dhashay wuxuu yidhi yaa abaa cumayr abuu cumayr waa kunyadii oo u kunyeeyey maa facala nugayru shimbirkii nugayr ahaa muxuu sameeyey waa shimbir iska lahaa uu ku ciyaari jiray waa ka dhintay markaasuu nebiga alay slat slam wuxuu u yimid wiilkii yaraayoo murugaysan riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay inuu yidhaahdo umu suleyme maxaa ku dhacay oosan yacni wiilku uusan naftiisu nashaad u ahayn macnaha mid nashaad ka muuqda ma ahe maxaa ku dhacay murugaa ka muuqata macnaha shimbirka ku ciyaarayaa ka dhinta rasuulka caleyhi salatu salaam marka asagoo yacni la kaftamaya ayuu yidhi abuu cumayr oo muxuu sameeyey shimbirka macnaha makaa geeriyoodo makaa dhinta xadiidkan culummadu waxay usoo qaataan ama u daliishadaan nebiga sala allahu alay wasalam inuu kaftami jiray mararka qaar kaftankuna asal ahaan yacni kaftankuna uu yahay mid bannaan hadduu yahay mid waafaqsan sharciga oo xuduudda sharciga uusan dhaafayn in la badsado oo macnaha uu noqdo mid zaa'id oo qofku xaalad walba uu kaftamaayo waa laga fiican yahay in xuduudda sharciga la tilaabana ayadoo muxaram oo ma bannaana waxyaala muxaramaada in lagu kaftamo sharciga aan yani waafaqsanayn laakiin qofka inuu kaftamo nebiga alay slat slam waa kaftamay kaftanadiisana waxaa ka mid ahay xadiidkan yaa abaa cumayr maa facala nugayr iyo ninkii saxaabigaah uu ku yidhi man yashtarii minii hada alcabd nin saxaabiya radia allahu canhu oo suuq nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu aada u jeclaa oo suuqa jooga rasuulka aleyhi salatu wasalaam inta gadaal uga yimid ayuu garbaha ka qabtay markaasu wuxuu yidhahday yaa addoonkan iga iibsanaya nebigaa dhahaya aleyhi salatu wasalaam waa la kaftamaaya markuu eego arkay inuu rasuulka yahay caleyhi salaatu wasalaam ayuu yidhahday rasuulka ilaahayow anigu waxaan ahay buu yidhi mid liita oo waxba la iga kaasiisa maayo macnaa waxba ma gooyo marka rasuulka aleyhi salatu slam wuxuu ku jawaabay walaakinaka lasta cinda allahi bikaasid yacni mid liita mateed alla agtiisa marka rasuulka alay slat slam waa la kaftamay kaftanada nebiga alay slat slam xadiidkaana ka mid ahaa ahlulcilmiga qaar waxay yidhaahdeen dadka qaaraa ahlulxadiidka waxay ku ceebeeyeen inay soo naqliyaan axaadiid wax faa'iida aan lahayn markaasay xadiidkan ku tusaaleeyeen yaa abaa cumayr maa facala nugayr lidalika alimaam axmed ibnu abi axmed altabari oo loo yaqiinay ibnulqaas wuxuu juz yani mufrada ka alifay kitaabkan kitaab gaar ah ayuu yani wuxuu ka alifay xadiidkan xadiidkan ayuu wuxuu ka alifay kitaab uu ku sharxayo xadiidkan fawaa'idiisana uu ku sheegayo ilaa lixdan faa'iido ka sheegay xadiidkan ilaa lixdan faa'iido oo xadiidkan laga qaadanayo xadiidkan fawaa'idiisa culummada tilmaamtayna waxaa asiga ka horreeyey abu xaatim alraazi sidaasoo kale imaamu tirmidi raximah ullah waa tilmaamay imaamu alkhaaabi kadalika laakiin xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay a'immadaas fawaa'idda ay sheegeen ma dhaafayso toban faa'iido ninkaa laakiin ibnulqaas oo min a'immati shaaficiya ka mid ah ilaa lixdan faa'iide ayuu ka sheegay xadiidkan culamada qaarna ziyaadaaday ku dareen fawaa'idda xadiidkan laga sheegay waxaa ka mid ah in loo kuniyeeyo ciyaalka yar cunuga yar in loo kuniyeyn karo maxaa yeele nabig alay sal slam wuxuu yidhi yaa abaa cumayr halkan waa u kuniyeeyey waxaa ka mid ah in lala kaftamo ciyaalka yaryarka oo la ciyaarsiiyo waxaa ka mid ah tawaaduca nebiga sala allahu calayh wasalama ayuu xadiidka daliil u yahay inuu xataa ciyaalka yaryar ciyaarsiin jiray uu la kaftami jiray rasuulka caleyh isalaatu wassalaam iyo adilo iyo waxaa kaloo ka mida nebiga caleyh isalaatu wasalaam sida faraha badan usoo booqan jiray umu sulaym oo ay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa in amiirka ama imaamka bacda raciyatihi uu ku gaar yeeli karo ziyaarada iyo booqashada fawaa-iddaasaa ka mid iyo keyrkeed oo xadiidkaana uu tusinaya marka xadiidka faa'iida la-aan ma ahane bal fawaa'id fara badanaa ku jirta can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam rasuulka caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu mu'minka aladii kaasoo yukhaalitu nnaasa dadka dheehaya oo dhex galaya wa yasbiru ku sabraya calaa adaahum dhibkooda ku sabraya acdamu ajran waa ka ajar badan yahay waa ka ajar weyn yahay min almu'mini mu'minka aladii kaasoo laa yukhaalitu nnaasa dadka aan dhex galaynin walaa yasbiru calaa adaahum dhibkoodana aan u sabraynin mu'minka dadka dhex galaya dhibkoodana u sabraya wuxuu ka khayr badan yahay midka dadka aan dhex galayn oo dhibkooda aan u sabraynin xadiidka marka wuxuu daliilu yahay inay fadli badan tahay in dadka la dhex galo khayrka way wanaagga loo sheego munkarkana laga reebo arrin intaa markaa samaysana ma dhib la-aanayside dhibka kaa soo gaaraya aad ku sabarto waxaa lagu dhibaataynaya waxbaa lagaa sheegayaa waxaa laga yaabaa in gacan lagula tago dhibaatooyin fara badanaa kusoo gaaraya laakiin dhibkaas waxaa la rabaa in loo dulqaato o lagu sabro sida nebiga sala allahu alay wasalam uu ugu sabri jiray dadkan uu dhexgeli jiray rasuulka caleyh salatu salaam kama csulon dadka bal diinta ugu yeerayay yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu markaasaa la dhibaataynayay oo la caynayay oo la aflagaadaynayay waa saaxir waa majnuun wax walba lagu sheegayay haddana maca daalika waa u sabrayay rasuulka sala allahu alay wasalam baabu satri lmuslimi wuxuu baabu yahay muslimka inuu asturo calaa nafsihi naftiisa inuu asturo wa calaa hayrihi iyo hayrkiis inuu asturo oo min almuslimiina muslimiinta ah yacni ka mid a hayrkiis oo muslimiinta ka mida inuu asturo imaamu albukhaari fii saxiixihi xadiidkan soo socda wuxuu u baabeynaya un keliya baabu satri lmuslimi calaa nafsihi fii kitaabi aladab qofka muslimka ah inuu asturo naftiisa inuu naftiisa asturo hadday xumaani ka dhacdo uusan dadka ugu sheekayn uusan ku tabajuxin xumaantii ka dhacdo usan ku faanin dembigii ka dhacay iyo macsiyadii uu galay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allah alay slam yaquulu waxaan maqlay nabiga caleyh salaatu wasalaam oo leh kullu ummatii ummaddaydoo dhan mucaafaa ummaddaydoo dhan waa mid la cafiyey oo loo dhaafay dunuubtooda ila almujaahiriina ilaa kuwa la jahra mooyaane macaasida iyo dunuubta wa ina min almujaahara mujaaharada waxaa ka mida iyo jahriga dunuubta lala jahrayo an yacmala arajulu bileyli camalan inuu ninku sameeyo habeenkii camal uu sameeyo uma yusbixa kadibna uu waabariisto waqad satarahu allah xaal alla uu asturay subxaana wa tacaala fayaquulu wuxuu leeyay yaa fulaanu hebelow camiltu lbaarixata kada wa kada xalo waxaan sameeyey sidaa iyo sidaa waqad baata yasturuhu rabbuhu wuxuuna hoyday ninkaa asigoo rabbigii asturayo wuxuu waagu u baryay u hoyday yani yani uu waa bariista asoo rabbigii asturaya markaasuu ku sheekaynaya xala waxa iyo waxayaan sameeyey wa yusbixu wuxuu waa bariisanayaa yakshifu asigoo asturay asigoo faydaya sitra allaahi canhu asturidda alla soo iska faydaya wuxuu hoyanayaa ayadoo ilaahay asturay subxaanahu wa tacaala waaguna wuxuu u baryayaa asoo faydaya ilaahay asturiddiisa oo wuxuu sheegayaa uu ka sheekaynayaa xumaanadii ka dhacay wa ina min almujaahara mujaaharada waxaa ka mid ah nebiga alay sala slam waa tusaaleeyey markuu yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin mujaahiriinta ayuu sheegay yacni tusaalo u keenay waxaa ka mida buu yidhaahday inuu ninka camal sameeyo habeenkii marku kadibna uu waa bariisto ayadoo ilaahay asturay dembigaa ka dhacay macasi buu sameeyey waagu wuxuu u baryay ayadoon cidna ogeyn oo ilaahay uu asturay subxaana wa tacaala ceebtiisa allah u asturay markaasuu ku sheekaynaya wuxuu leeyahay hebelow xalay waaa waxaa iyo ayaan xala sameeyey arrintaa iyo arrintaa ayaan xala sameeyey waa sida dadka qaar hadda ay sameeyaan oo macaasidii dunuubta ay ku faanaan ay uga sheekaystaan majaalista u le xal aniga waxaan sameeyey ma ogtaha xal waxaas waxaasaan galay dembigii ilaahay u asturay ayuu kashe- ku sheekaynayaa min almujaahara ayay ka mid tahay ilaahay marka subxaana wa tacaalaa ummaddayda waa cafiyey wuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddayda ilaahay waa cafiyey ilaa kuwa xumaanta la jahraaya oo muujinaya oo bannaanka soo dhigaya mooyaan kuwaas hadda ayagaa naftooda asturin qofka hadduusan naftiisa asturin ilaahay subxaana wa tacaala ma asturayo asaa iska fayday saas darteed wuxuu mudan yahay inaan loo dhaafin dembigaas uu as yacnii naftiisa uu ku asturi waayo baabka iyo xadiidka marka waxay iska mutaabaqaynayaan qofka waxaa la rabaa inuu naftiisa asturo maadaama naftiisa uusan asturinna ma mudna in la cafiyo ilaahay subxaana wa tacala uu cafiyo maadaama xumaanta uu ku faanayo oo uu la jahraayo can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sala اllah alay slam qaala nebigu wuxuu uhi laa yasturu cabdun cabdan fi اddunyaa laa yasturu ma astura cabdun adoon cabdan adoon kale ma asturo fi اddunyaa adduunyada kuma asturo ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama ilaa allah astura maalinta qiyama ceebtiisa allah u qariya maalinta qiyaama baabu اdilaalati calى اlkhayri wاtaxdiiri min addacwati ilى اdalaal wuxuu baabu yahay addilaala calى اlkhayr dadka in khayrka la tusiiyo fadliga ay leedahay yacni baabu dilaala calى alkhayr ay baabu fadli dilaala calى alkhayr fadliga ay leedahay dadka khayrka in la tusiiyo في منهج أونلاين iyo wataxdiir min addacwa iyo dadka in looga digo in loogu yani loogu wataxdiir min addacwa ila adalaal iyo in laiskaga digo dacwo dadka in loogu yeero baadi in laiskaga digo oo qofka looga digo inuu ka mid noqdo min ducaati dalaal can abi muus can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal slm rasuulka alla wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin qofkii khayr tusiya oo dadka u bayaaniya oo u caddeeya khayr falahu wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi qofka ficilkaa sameeyey ajarkiisoo kale ayuu leeyahay qofkii dadka khayr tusiya wanaag tusiya wuxuu leeyahay qofkii wanaagga sameeyey ajarkiisoo kale ayuu leeyahay taa macnaheedu ma aha kii wanaagga sameeyey ajarkiisa in inta la qeybiyo qeyb la siinayo midka khayrka tusiyey ma aha midkan khayrka sameeyey ajarkiisa oo dhammaystirana la siinayaa kana tusidda uu khayrka tusiyey ajarkii uu- ajarkii uu ku mud uu- yacni uu mudnaa oo alla subxaana wa tacaala ugu talagala ayuu siinaya mid walba ajarkiisoo kaamil uu helaya haddii marka dadka khayr aada ugu yeerto wanaagga aada ugu yeerto meelaha khayrka iyo wanaagga lagu hayo aada tusiso qof alla qofkii dariiqaaga ku hanuuna oo khayrkaas iyo wanaaggaas la yimaada oo aad sabab u noqoto ajarkiisaad leedahay qofkaas hadduu qof kale sii tusiyo kaa mid kale uu sii tusiyo mar walba adiga ajaraad ku leedahay maxaa yeeley adigaa sabab u ahaa oo yacni dariiqadan iyo wanaaggan iyo khayrkan adaa dadka u horkacay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal slama qaala nebigu wuxuu yihi man dacaa ilaa hudan qofkii hanuun u yeera oo dadka hanuun ugu yeera kaana lahu wuxuu leeyahay min alajri xagga ajarka wuxuu leeyahay midlu ujuuri man man tabicahu dadka qofkii raacay ajarkiisoo kale ayuu leeyahay laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-an arrintaasi ka nuqsaamin mayso xagga ajaradooda waxba ka nuqsaamin mayso waman dacaa ilaa dalaalatin qofkii baadi ugu yeero dadka kaana calayhi min alithmi waxaa dushiisa ah oo d- waxaa dushiisa ah xagga dembiga midlu aafaami man tabicahu qofkii raacay dembigiisa oo kale dembiyada uu leeyahay oo kale ayuu yeelanaya laa yanqusu daalika arrinkaa ka nuqsaamin mayso min aathaamihim dembiyadooda shay-an waxba laa yanqusu daalika arrinkaa ma nuqsaaminayo min aathaamihim dunuubta ayaga ay sameeyeen shay-an waxba ka nuqsaamin maayo ayaguna dunuubtooda dhammaystiran bay leeyihiin kanna dembiga uu galay oo ah dadka inuu dalaalo iyo baadi ugu yeeray ayuu yeelanayaa xadiidkan waa xadiid cadiima nebiga sala allahu alay salama wuxuu leeyahay qofkii dadka hanuun ugu yeera wuxuu leeyahay qofkii raaca ajarkiisoo kale uu leeyahay wuxuu la mid yahay addaalu ca- xadi- lafd- xadiidka hadda aan soo marnay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi wuxuu nebigu caddeeyey sala allahu alay salama in arrintaas yacni in ajaradooda waxba aan laga nuqsaaminin mid walba ajarkiisoo dhammaystiran inuu helayo waa qofka dadka khayrka iyo wanaagga ugu yeera xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiidkii nebiga sala allahu caleyh wasalam uu yidhi idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ilaa min halaath idaa idaa maata ibnu aadam haddii bani aadamku uu dhinto camalkiisa waa go-aya ilaa min halaath sadaqatin jaariya ow cilmin yuntafacu bihi ow waladin saalixin yadcuu lah sadaqo jaariye ah qofkii ka tagta camalkiisu go-i maayo ama cilmi lagu intifaaco qofkii ka tagta dadkuu khayrka ugu yeeray cilmigii buu baray diintii buu fahamsiiyey ardadii asiga cilmiga ka dhaxashay ee ka baratay ayaa dad kale sii bartay dadkii sii bareen kuwo kaley sii bareen wahaakada mar walba oo cilmigii uu gudbiyey qof uu ka faa'iideysto asiga ajaraa ugu jira ajar uu ka faa'iidaya lidaalika nebiga sala allahu calay wasalam qof walba oo muslima ajaruu ku leeyahay islaamidda u islaamay qof walba oo yacni dadkii rasuulka ka dambeeyey ee saxaabada ah radia allahu canhum ay dadka khayrkii wanaagga u sheegay cid walbay sabab ahaayeen iyo dadkay sii gaarsiiyeen ilaa qiyaami saaca ajaray ku leeyihiin a'imatu ddiin dhammaantood waa saas ardadii imaamu albukhaari raximahullah cilmiga ka dhaxashay culummadii ay sii yacni dadka ay sii gaarsiiyeen jiilba jiilku ka dambeeyey ilaa qiyaami saaca maadaama cilmigooda uu yahay midka la dhaxlay oo dadka loo sheegayo oo khayrkii wanaagoodii ilaa qiya yacni ilaa yoomina haada uu socdo ajarkooda ayaga waa u socdaa kutubtii alifeenna waa sidaas oo kale mar walba waxa la leeyahay qaala alimaamu albukhaariyu raximahullah waa loo ducaynaya waxaa loogu ducaynayaa biraxma cilmigii uu qoray ee uu dawinay waa laga faa'iidaysanayaa asoo qabrigiisa imaamkaa ku jira iyo keyrkiisba aimada ka yani aima min a'imati ddiin ka mid ah mid walba ajarkiisa u soconaya waa wax aada loo jeclaysto oo qof walba muslim uu jeclaysto in maaragtay sabab uu u noqdo in dadku ay hanuunaan oo khayrka ay fahmaan si ajarkiisu u noqdo mid mutasiloo xiriira oo aan go-aynin waxaa cagsiya qofkii baadi dadka ugu yeera haddaad ka mid noqoto min ducaati dalaal oo dadka baadida ugu yeeraya qofkaad lumiso qofkuu sii lumiyo midkuu sii lumiyo ilaa qiyaami saaca xumaan iyo aathaami dunuuba kuu soconaysa intiba aahaartaadu ay taagan tahay oo xumaantaadii iyo dalaalkaagii la kala dhaxlayo adigana dembigaaga kuu socda wa anta fii qabrik adoo qabrigaaga ku jira haddana dunuubta waa kuu socotaa maxaa yeele waxaa sabab u ahayd dalaalkaas iyo baadidaasaa sabab u ahayd lidaalika dadka markii baadida looga digayo oo ahlu sunnaha ay uga dig yani dadka ahlu bidaca ay ka digayaan oo ay leeyihin yaa cilmiga laga qaadan yaa wax laga baran ha la yska ilaaliyo ayagay khayr u tahay ayagay khayr u taho haddii dad ay yani ay bataan dadka ayaga raaca kulamaa dadka ayaga raaca ay bataan dembigoodaa badanaaya dembi baa u ziyaadaya in dadka laga reeba marka oo looga digo ayagay khayr ugu jiraa naxariisay ayaga u tahay hadday fahmaayaan naxariisay u tahay haddii boqol a meeshay ka raaci lahaayeen inta looga diga dadka konton ay raacaan waa ka dembi yar yahay markay boqol raacaan ama laba boqol ay raacdo ama saddex boqol ay raacdo ama in badan ama in ka badan ay raacaan marka qofkii dadka baadi ugu yeera asigana wuxuu leeyahay qofkii baadida sameeyey ee dalaalka ku dhacay dembiga uu leeyahoo kale ayuu asna yeelanaya baabu tacaawuni cala albiri waataqwa wuxuu baab u yahay in laisku caawiyo cala albiri waataqwa wanaagga iyo taqwada in laisku kaashado oo la iskugu kaalmeeyo khayrka fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay can abi muusa alashcari radia allahu canhu can اnabiy salى اllah alay slam qaala nabiga alayh salatu slam wuxuu yihi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan qofka mu'minka ah wuxuu mu'minka kale u yahay kalbunyaan dhista oo kale yashuddu bacduhu qaarkii wuxuu xoojinayaa bacdan qaarka kale ulaha dhista ee guryaha laga dhiso markii guriga la dhisayo midba midaa laga ag taagaa si ay isku xoojiyaan hadhowti markii saqafka la saaro say u adkaada haddii la kala fogeeyo waxaa laga yaaa guriga inuu soo dumo mu'minka mu'minka kale dhistaasoo kale sida dhistaas ay isku kaalmaynayso ay isku kaashanayso ayuu mu'minka mu'minka kale wuxuu u yahay kaalmo iyo garab uu yahay yashuddu bacduhu bacdan riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay waa riwaayat lbukhaari sheikuna waana sheegay wuxu yhi wazaada albukhaariyu uma shabaka bayna asaabicihi kadibna nebigu wuxuu isdhexgeliyey farihiisu isdhexgeliyey waa tilmaam iyo tusaale nebiga alay slat slam uu tusaaleynayo sida mu'miniinta ama mu'minka mu'minka kale ugu yahay garab iyo yacni kaalmo uu ugu yahay waxaa xadiidkan la mid ah xadiidkii nebiga sala allahu alay wasalam uu yidhaahday mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali اljasadi اlwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bالsahri wاlxuma nabiga alai slat slam wuxuu leeyahay mu- mu'miniinta tusaalahooda waxa weeye isjeceelka isjecel yihiin iyo siday iskugu naxariisanayaan iyo siday iskugu dhibrinayaan waa ka maali اljasad اlwaaxid waa hal jir oo kale wey jirkaas xibin ka mid a hadday sheegato inta kale waxay ugu yeeranaysaa soo jeed iyo xanuun hadday far ku xanuunto fartaasna ay ku garaacayso ku dikaamayso oo ay ku daqnanayso caawoo dhan hoyamaysid fartaa keliya lagaa hayaa laakiin jirkaa intiisa kale ma seexan karo maadaama xanuun yacni qeyb jirka ka mid uu hayo macnaa sidaasoo kale mu'miniintu iskugu dhibrinayaan iskugu naxariisanayaan wa min صifaati اlmu'miniin can abi muusa alashcari radi allahu canhu can الnabiy sala اlla alay slam qaala nabigu wuxuu yihi ina alkhaazina almuslima alamiina ina alkhaazina khaazinka waa midka furahayaha ah hanti dhowraha ah almuslima ee muslimka alamiina ee amiinka la aaminay alladii waa midka yunfidu warubamaa qaala wuxuu warubamaa qaala yucطii waxaan laga inuu yidhaahdo yucطii siinaya maa umira bihi wixii la amray midka bixinaya fayucطii ina alkhaazina almuslima alamiina khaazinka muslimka ah ee aaminka ah alladii kaasoo yunfidu fulinaya warubamaa qaala waxaana laga yaabaa inuu yidhaahdo yucطii siinaya maa umira bihi wixii la amray siinayo o bixinaya fa yucطiihi siinaya kaamilan xaaluu yahay mid dhammaystiran muwafaran la oofiyo buuxa oo dhammaystiran dayibatan bihi nafsuhu naftiisuna ay ku wanaagsan tahay sidaa ku bixiya fayadfacuhu u dhiiba oo siiya ila aladii midka umira lahu bihi loo amray siiya khaasinkaas axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqaysanaysa mid ka mida way khaasinka ama hantihayaha khaasinku waa midka hantida dhowraya ee furahayaha u ah yacni qofka hantiilaha ah ee muslimka ah ee aaminka ah alladii waxay sifo u tahay khaasinkaas khaasinkaasoo bixinaya wixii la amray bixinaya markuu bixinaayana ay wixii la amray ay yihiin wax dhammaystiran oo buuxa sidii loogu talagalay u bixi la yidhina u bixiya qofkii sii la yidhina siiya ayadoo naftiisu ay ku wanaagsan tahoon dhibsanaynin khaasinkaasi wuxuu ka mid yahay labada wax sadaqaysanaysa mid ka mida waay macnaa ninka wax sadaqaysanaya ajarkiisoo kaloo helayaa waay khaasinku laakiin waa haddii shuruuddan laga helo waa haddii wixii bixi la yidhi uu bixiyo ayagoo buuxa oo dhammaystiran isla markaasna naftiisu ay ku raalli tahay waxa uu bixinayo inuusan dhibsanayn qofkii la amray in la siiyo yacni loo amray in la siiyana uu faraha ka saaruu siiyo khaasinkaasi waa axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqaysanaysa mid ka mida wey ilan waxa wax sadaqaysanaya waa ninkii hantiilaha ahaa asigana waxaa la amray inuu hantidii bixiyo idan asna waxbuu sadaqaystay maadaama asiga uu bixiyey hantidii ayadoo dhammaystiran naftiisuna raalli ku tahay asna ajar buu leeyahay baabu اlkarami wاljuudi wاlinfaaqi fi wujuuhi اlkhayr wuxuu baabu yahay alkarami wاljuud deeqsinimada ayuu baabu yahay iyo wاlinfaaqi bixinta fi wujuuhi اlkhayr wejiyada khayrka in wax lagu bixiyo can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam nebig alay slat slam wuxuu yihi laa xasada ilaa fi tnatayn xasad ma jiro ilaa fi tnatayni ilaa laba arrin un mooyaane ma mudna macnaha in la jeclaysto shay ama wax inuu ilaahay ku siiyo waxa qofkaas haystoo kale ma mudna ilaa laba arrin mooyaane rajulu nin aataahu llahu alla uu siiyey maalan hanti fasallatahu alla uu ku salliday calaa halakatihi fi lxaqi inuu hantidaas ku bixiyo xaqa uu ku halaago wa rajulun iyo nin aataahu llaahu alla uu siiyey xikmatan xikmo uu siiyey qur-aan alla uu baray cilmi ilaahay uu siiyey fa huwa yaqdii bihaa fa huwa ninkaasi yaqdii bihaa xikmadaas ayuu wax ku xukumayaa wa yucallimuhaa dadkana waa baraya labadaa keliya mudan buu leey nebigu sala allah alay slam xasadka xasadka hadda xasadku waa laba nooc midna waxaa waaye inuu qofku tamaniyo in qofka khayrka uu ka zuulo qofka walaalkiisa inuu khayrka ka zuulo inuu tamaniyo jeclaysto taasi waa xasadka madmuumka ah ee sharciga uu ka digay xasadka labaad waa midka ah bimacna alkhibta oo ah inuu qofku jeclaysto waxa walaalkii haystoo kale inuu asiga ilaahay siiyo ma jeclaysanayo walaalkiis inay nicmada ka zuusho bal wuxuu rabaa walaalkii khayrka iyo wanaagga uu haystay inuu ku sugnaado laakiin asaa wuxuu tamaninayaa oo jeclaysanayaa wanaagga walaalkii heloo kale in la siiyo khayrka walaalkii ilaahay siiyo subxaana wa tacaala mid la mida inuu asiga ilaahay siiyo kaasna waxa mudan in sidaas qofka uu jeclaysto waxa ugu sarreeya ee arrintaa mudan waxaa waaye laba arrimood keliya macnaa nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu alay wasalam in qofka uu tamaniyey shaygaas inuu helo waxa ugu mudan oo ugu sarreeya waxaa waaye labadaa arrin qofka inuu tamaniyo jeclaysto nin ilaahay uu siiyey hanti fasallatahu calaa halakatihi fi lxaqi alla uu ku salliday markaa inuu xaqa ku bixiyo ilaahay inuu hanti siiyo keliya ma aha wax lagu jeclaysanayo meeqaa hanti leh oo haddana u isticmaalaya inay baadil ku bixiyaan inay xumaan ku bixiyaan inay fasaad ku bixiyaan waa badan yihiin kuwaasoo kale ilaaha laga magan galaayo lama jeclaysto waxa ay ayagoo kale in la noqdo ee waa qof ilaahay hanti siiyey islamarkaana alla uu ku salliday inuu qofkaas hantida ku bixiyo xaqa inuu khayrka ugu gargaaro inuu wanaagga ku bixiyo ayaa qofka ilaahay ku salliday waa wax la tamaniyo la jeclaysta taas midda labaadee mudan in la jeclaysto waa nin ilaahay uu siiyey xikma fa huwa yaqdii bihaa wa yucallimuhaa xikmadaas ayuu wax ku xukumayaa ayadoona dadka baraya xikmadaasna waa alqur'aan wasunna waa cilmigii sharciga ahaa ayaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala dadkana waa ku kala xukumaya dadkana waa baraya oo khayrkii iyo wanaaggaasi cilmigaas uu bartay ayuu ummadda baraya kaasna waa wax la tamaniyo oo la jeclaysto in ilaahay uu ka dhigo caalim cilmiga ku camal fala dadkana ugu yeera dadkana cilmiga bara cilmiga laftirkiisu qofka inuu ilaahay cilmi siiyo un keliya ma aha wax la tamaninayo haddii cilmigu uusan ahayn mid naafica oo aan wadan camal saalixa baraka ma lahan khayrna ma lahan cilmiga haddii qofka uu ku camal falo ou ku dhaqmo waa midkaas midka mudan in qofka yacni haysta oo kale inuu ilaahay kaa dhigo aada weydiisato marka cilmiga naafica ah waa yacni cilmiga uu la socdo alcamalu saalix uu la socdo waa cilmiga saaxiibkiisa uu ku camal falayo culammada ammaanan ee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku ammaanay nebiga sala alla alay slam sunnadiisa uu ku ammaanay waa culummada cilmigooda ku camal fasha qofka asagoo caalima ayaa waxaa laga yaabaa inuusan cilmigiisa ku dhaqmin uusan ku camal falin kaasoo kale waa caalimu suu sifaadka alla uu ku sifeeyey subxaana wa tacaalana waa sifaad aada u liita bal alla wuxuu tilmaamay inuu ka liito ama yacni inuu la mid yahay xayawaanaadka ama makhluuqaadka kuwa ugu liita inuu la mid yahay wuxuu ku tusaaleeyey alla eyguu ku tusaaleeyey caalimka cilmigiisu ku camal fali waaye watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaahu famahaluhu kamahali اlkalbi alla wuxuu ku tusaaleeyey eyga inuu la mid yahay waa ninka caalimka ah ee cilmigiisa ku camal fali waaya nabiga calayhi salaatu wasalaamna ilaahay waa ka magangeli jiray cilmi aan naafic ahayn ducooyinka nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa ka mid a inuu dhihi jiray allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa qalbin laa yakhshac wa baطnin laa tashbac wa ducaa'in laa yustajaabu laha allaahuma inii acuudu bika min haaulaa'i alarbac ilaahu waxaan kaa magangelayaa cilmi aan wax anfacayn iyo calool aan dhargayn iyo qalbi aan khushuucayn iyo ducaan la ajiibayn markaasuu dhihi jiray allow afartaasaan kaa magangelaya afartaas waxa ugu horreeyey waxaa waaye inuu yidhi ilaah waxaan kaa magangelayaa cilmi aan nafci lahayn cilmiga aan nafciga lahaynna waa cilmiga saaxiibkiisa uusan ku camal falayn uusan ku dhaqmaynin marka warajulun aataahu allahu xikmatan fa huwa yaqdii bihaa wa yucallimuhaa waxbuu ku xukumayaa dadkuuna barayaa asigana waa ku camal falayaa waa ku dhaqmaya inuu asiga ku camal falaana waa uga horreysa inuu dad baro dadka naarta gelaya waxa ugu horeeya oo nebigu sheegay sala allahu alay wasalama saddex qolo saddex sinfi saddexdaas sinfi waxaa ka mid ahaa nin qur-aanka bartay una bartay in lagu yidhaahdo waa in lagu yidhaahdo waa qaari ama lagu yidhaahdo waa caalim macnaa cilmigiisu ka camal fali waayo waa dadka ugu horreeya ee naarta lagu gubayo ee naarta gelaya marka cilmigu wuxuu faa'iido leeyahay oo barako leeyahay markuu qofku ku camal falayo kadibna dadka uu ugu yeerayo can cadiy bni xaatimin radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi dakara rasuulu llahi sala allah alay slam annaara nebiga calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu sheegay fa acrada nebigu waa jeestay markuu naarta sheegay wa ashaaxa wejigiisana waa dadbay oo waa leexiyey xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu kaannamaa yanduru ilayhaa inuu nebigu naarta fiirinayo ilaa aan isnay nebigu ma naarta u jeedaa oon ma naartii buu arkayaa markuu wejigiisa leexinayo uma qaala kadibna wuxuu yidhi ittaqu ittaqu naar uma qaala kadibna wuxuu yidhi ittaqu naara naarta ka baqa uma acrada wa ashaaxa waan booday qaala dakara rasuulu lah sal l slam annaara fa acrada wa ashaaxa uma qaala kadib wuxuu yidhi ittaqu naara naarta iska ilaaliya oo ka baqa uma acrada wa ashaaxa xataa danannaa annahu kaannamaa yanduru ilayha uma qaala kadibna wuxuu yidhi ittaqu naara naarta iska ilaaliya walow bishiqi tamratin walow timir barkeedba ha ahaatee yacni ood sadaqaysataan ood la baxdaanba ha ahaatee naarta iska dhowra naarta wax la iskaga ilaali karana waa qofka inuu ku dadaalo aliimaan walcamal saalix wax kaloo naar la iskaga difaaci kara ma lahan walidaalika nabigu wuxuu le walow bishiqi tamra walow timir jeexeedba ha ahaatee naarta iska ilaaliya faman lam yajid qofkaan helin timir barkeed uu sadaqaysto fa bikalimatin tayiba naarta ha iskaga ilaaliyo hadal wanaagsan hadalka wanaagsan waa sadaqa xal waxaan soo marnay xadiidkii nebigu u lahaa walkalimatu tayiba sadaqa kelimadda wanaagsan iyo hadalka wanaagsan waa sadaqa marka fa bikalimatin tayiba hadduu wuxuu bixiyo uusan haysan hadal wanaagsan naarta ha iskaga ilaaliyo ha iskaga dhowro shaahidkuna waxaa weeye walow bishiqi tamra ha bixiyo macnaha sadaqada sadaqaduna nebiga alayh salatu salaam wuxuu sheegay in waxa weeye yani ay daminayso dunuubta ama yani qofka muslimka ah dunuubta uu galay iyo sayi-aadka uu galay inay baabi'inayso ay dumi yani daminayso saasuu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam wasadaqatu tudfiu lkhati'a can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi qaala allahu alla wuxuu yidhi anfiq ya bna aadama unfiq calayk anfiq bixi ya bna aadama ina aadamu bixi unfiq calayka anaa kugu bixinay macnaa anaa ku siinaya bixi waa ballanqaad haddaad wax bixiso in ilaahay subxaana wa tacaala uu bedel ku siinayo can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal slama qaala wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jiro yusbixu alcibaadu fiihi addoommadu ay waabyacni waa beriisanayaan maalinkaa dhexdii ilaa malakaani yanzilaani ilaa laba malag ayaa soo degaysa fayaquulu axaduhumaa labada malag midkood wuxuu leeyahay allaahuma acti munfiqan ilaahu mid wax bixiya sii khalafan bedelsi allaahuma acti allow sii munfiqan midka wax bixinaya allow waxaad siisaa khalafan bedel bedel khayr qaba ilaahu sii oo wuxuu bixiyey allow ugu yacni khayr ugu bedel wa yaquulu alaakharu kan kale wuxuu leeyahay allaahuma acti allow sii mumsikan midka hayste oo ku dhega hantida oo bixi waaya allow waxaad siisaa talafan baaba'si wuxuu ku habaarayaa qofkii wax bixi waaya inuu ilaahay baaba' siiyo talafkaasna waxay yidhahdeen culummadu wuxuu noqon kartaa in hantidiisu ay baaba'day halaagsanto la baabi'iyo waxay kaloo noqon kartaa in hantidiisa la baraka tiro hantida waa haystaa laakiin ilaaha baraka barakada ka qaadaya oo hantidiisa waxay noqonaysaa midaan baraka lahayn labadaas malag markas wax walba midna waa habaaramaya midna waa ducaynayaa mid waa ducaynayaa wuxuu leeyahay ilaahu midkii wax bixiyey bedel sii midna waa habaaramaya wuxuu leeyahay ilaahu midkii wax bixin waaye ee ku dhegay hantida ilaahu waxaad siisaa talafan macnaa allow hantidiisa baabi'i waa allow baabi'i bilkuliya ama ilaahu sub allow barakada ka qaad oo hantidiisa waxaad ka dhigtaa midaan baraka lahayn baabu lwafaa'i bilcahdi wa adaa'i alamaanati wa ijtinaabi alkhiyaana wuxuu baabu yahay in ballanta la oofiyo iyo ammaanada in la guto iyo khiyaanada in laga dheeraado saddexdaas arrimood ayuu baabu yahay in ballamaha la oofiyo ammaanada qofka inuu guto iyo inuu ka fogaado u ka dheeraado khiyaanada can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana nabiya sal ly slama qaala nabigu wuxuu yihi arbacun man kuna fiihi afar qofkii ay ku sugan tahay kaana munaafiqan khaalisan wuxuu noqonayaa qof munaafiqa oo baraxla waman kaanat fiihi khaslatun minhunna afartaas mid ka mida qofkii ay ku sugan tahana kaanat fiihi waxaa ku sugan khaslatun min annifaaq khaslad nifaaqa ka mida ayaa ku sugan xataa yadacahaa ilaa uu ka tago khasladdaas afartaas waa maxa marka ida tumina khaana haddii la aamino waa khiyaana waa min sifaati almunaafiqiin haddii qofka la aamino inuu khiyaano wa idaa xadatha haddii uu sheekeeyana kadaba been ayuu sheegaa wa idaa caahada hadduu cahdi iyo ballamiyo heshiis uu galana qadara waa khiyaanaa ee ma oofiyo wa idaa khaasama haddii uu doodana fajara faajirnimuu sameeya oo xuduudda sharciga buu ka tilaabaa cinda mukhaasama iyo markuu doodayo afartaa sifo qofkii kulansada wuxuu noqonayaa munaafiq khaalis ah macnaha nifaaqa xadiidka lagu sheegana waa annifaaqu alcamali waa nifaaqa camaliga ah oo qofka maaragtay uusan diinta uga baxaynin hadduusan arrimahan xalaashan haddii la aamino waa khiyaana khiyaanadu min sifaati lmu'miniin kama mid ah laakiin waxay ka mid tahay min sifaati almunaafiqiin cumar radia allahu canhu waxaa laga soo naqliyay inuu yidhaahday qof aamina wax ma khiyaanee marka horaa mid khaa'ina la aaminay inuu yidhi yani marka hore qofkaad aaminaysa hadduu qofku khiyaano sameeyo marka horead aaminayso khaa'in ahaa ee qofka aaminka wuxuu yidhahda khiyaano kama timaad hadduu aamin yahay ee waa lagu qaldamay macnaa waa qof lagu qaldamay markiisa hore hadduu sheekeeyana been ayuu sheegaa alkadib waa min sifaati almunaafiqiin in badanna dadka hadda waxaad moodaa beenta in la sahladay oo lagu sheekeeyo waxyaala dadka looga qosliya laga dhigto amaba laga dhigto xadiid iyo sheeko waqtiga la isku dhaafiyo mararka qaarna wuxuuba ku leeyahay beenaan sheegay hebelaan u sheekeeyo beenaan u sheegay wuxuu ugu sheekeynaya hadda beenaan u sheegay markuu leeyahay wax caadiya la tahay inuu been sheego waa ku sheekeynayaa dad kale u sheegaya wuxuu leeyahay hebel caawa beenaan u sheegay ma aragtay hebelaan ku been abuurtay hebel beenaan ugu sheekeeyey beentuna waa min waa min kabaa'ir dunuub dunuubta waaweynay ka mid tahay dunuubta yaryar kama mid ahe waa min kabaa'ir dunuub wa idaa xadatha kadaba hadduu sheekeeyana been ayuu sheegaa wa idaa caahada cahdi iyo ballan hadduu galo qadara waa ka baxa oo ma oofiyo qadri iyo khiyaano ayuu sameeyaa cahdi hadduu galo wa idaa khaasama haddii uu doodana fajara faajirnimo ayuu sameeyaa markuu doodaayo hadday dad isqabtaan ama uu la doodayo wuxuu ku dhacayaa fujuur asagoo markaa raba inaanu naftiisa difaaco oo aan laga qaalib noqon oo aan laga adkaanin ayuu wuxuu tilaabayaa xuduudda sharciga wuxuu la imaanayaa alfaad iyo aqwaal ilaahay subxaana wa tacaala uusan raalli ka ahayn wuxuu la imaanayaa waxyaalo baatil ah oo sharciga aan waafaqsanayn oo khilaafsan waxaasoo dhan maxaa u geynaya waxaa u geynaya yaan lagaaga adkaanin dooda waa min sifaati almunaafiqiin haddii uu doodo inuu fujuur la yimaado qofka muslimka waxaa la rabaa marka haddii uu doodaayo iyo haddii uu hadlayo intaba inuu insaaf la yimaado doodiisana uu ku ilaaliyo xuduudda sharciga uusan tilaabin hadalkiisana uu ilaaliyo ila wax walba qofka ku hadlayo waa la qorayaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid hadalkiisa o dhan waa sajilan yahay ma waa la qoraya maadaama wax walboo kaa soo baxa la qorayo waa in hadalkaaga aad ku xisaabtanto وعn أbي هريرaةa رadي الله عنه عن النبي صل ل سلم qاala nبg wuxuu yihi آaية المنaaفqi منaaفiqa calaamadiisu ثaلاaث waa سdex آaيaة المنaaفiq waa calaamaة المنaafiq waa saddex arrimood إdaa xadaثa kadaba hadduu sheekeeyo been ayuu sheegaa wa إidaa wacada akhlafa hadduu ballan galana ballantii waa ka baxaa wa إidaa wacada akhlafa wacdiga macnaa waa qofka inaad la ballanto kadibna ballanta aad uga baxdo haddii qofka aada la ballanto markaad la ballamayso ujeeddadaaduna ay tahay inaad ballanta uga baxdo waa iska jeedinaysa goormaan kulannaa goormaan is aragnaa waxaad tidhi wakhti fulaanaan is arkaynaa ujeeddadaana waxay tahay qofka inaad iska dirto oo un mar aad ka baxsato mana aha inaad ballanta oofiso kuguma jirto waad kusoo gelaysaa waidaa wacada akhlafa haddii aad inta la ballanto adoo ujeeddadaadu tahay yacnii inaad la kulanto ay dhab kaa tahay kadib ay kugu soo dhacdo qofkaas inaad ballanta uga baxdo oo aadan oofinna xadiidka waa soo gelaysaa laakiin qofka hadduu hilmaamo ballantii ma soo gelayo rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa oo akhta'naa qofkan waa hilmaamay waxaad ballanteen saacad mucayana waqti baad ballanteen waqtiga aad ballanta ballan aad ballanta lahaydeen waaba ilowday qalbigaagay ka baxday ma soo gelaysa xadiidka ama qofkii ballanta aad waqtiga aad la lahayd ma hilmaamine mashquul baa inta ku galay adoo raba inaad ballanta oofiso u degdegaya ayaa waxyaalo ku qabsadeen cawaarid waxbaa kuku soo baxay waktigii ballanta waxyaabaa kugu soo baxay oo kugu soo dariyo kaa tabmato oo ballantii kaa celiyey ayaduna xadiidka ma soo gelayso laakiin waa inaad u cudur daarato haddii qofka aad la xiriiri karto oo aad tidhaahdo ballantii ma oofin karo kuma soo gaari karo wakti kale nooga dhig arrintan ballanka baxyaduna waa badan tahay aaday u badan tahay waana min sifaati almunaafiqiin wa idaa tu'mina haddii la aaminana khaana waa khiyaanaa haddii la aaminana waa khiyaanaa min calaamaati saaca waxaa ka mid ah in khawanada la aaminayo calaamadaha qiyaame ay ka mid tahay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda qabla saaca sanawaatun khadaaca saacadda qiyaam waxaa ka horeeya sanawaad dadka jooga ay yihiin kuwa dhagar badan khiyaano badan markaasuu nebiga alay sala slam wuxuu sheegay in la aaminayo khaa-inkii kii yani kii khaa-inka ahaana in la aaminayo kii amiinka ahaana khiyaano lagu sheegayo yukhawanu fiiha alamiin yani kii aaminka ahaa waxaa lagu shegay inu khaa-in yahay kii khaa-inka ahaana waxaa la leeyahy waa nin aamina oo waa nin fiican oo yatakalamu fiiha ruwaybida marka min calaamaati saacay ka mid tahay in khawanada la aamino qofka marka haddii la aamino khiyaanaya dadka oo ammaanada aan ka soo baxaynin qofkaasi wuxuu ku dhacay calaama min calaamaati nifaaq calaamad calaamadaha munaafiqiinta lagu yaqaano ka mid ah baabu sabri wuxuu baabu yahay buu yidhaahda sabarka in la sabro oo la dul qaato asabru luqadana fi luga waa bimacna alxabs qofka in yani waxaa yani waxaa loola jeeda bimacna alxabsi waa xabisid sabarkuna waa saddex nooc qofka inuu ka sabro can maxaarim illaah ou ka sabro oo naftiisa ka sabarsiiyo iyo inuu ku sabro calaa taacati illaah iyo inuu ku sabro calaa aqdaari illaah qadarta inuu ku sabro daacada alle naftu waxay u baahan tahay in lagu qasbo oo lagu xabiso maxaa yeele naftu waxay jeceshahay shahawaadka waxay jeceshahay wixii cadaabka ku geynaya ayay naftu jeceshahay waa in marka lagu xabiso daacada ilahay lagu qasbo waana in laga xabiso laga celiyo can macsiyat illaah maxaa yeele way jeceshahay in macaasideeda dunuubta ay la timaad ile naarti naarta waxaa ku hareereysan yani jannada waxaa lagu hareereyey yani naarta waxaa lagu hareereyey shahawaadka iyo waxyaaluhu naftu ay jeceshahay naftu waa in laga xabiso macsiyada aqdaarta iyo waxyaalaha ilaahay qadara subxaana wa tacaalaana in lagu sabro oo hadday musiibo kugu dhacdo waxyaaba ku xanuujiya ay dhacaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro waxaa waajib kugu ah inaad sabarto can abi malikin alashcariy radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka alay sal slam wuxuu yihi aطuhuuru shatru liimaan طuhuurka ama طahaaro qaadashadu waa iimaanka barkii walxamdu lilah alxamdu lilahna tamla'u lmiisaana miisaanka ayay buuxisaa wa subxaana allahi walxamdu lilah tamla'aani waxay buuxiyaan ow tamla'u ama waxay buuxisaa maa beyna asamaawaati waalardi samaawaadkai arlada inta udhexaysa wa salaatu nuurun salaadu waa iftiin waa nuur wa sadaqatu sadaqaduna burhaanun waa xujo waxay xujo iyo daliil u tahay qofka iimaankiisu inuu dhab yahay calaa sidqi iimaanihi wa sabru sabarkuna diyaa-un waa iftiin salaaddu waxaa la yidhi waa nuur laakiin sabarka waa nuur lama dhihin ee waxaa la yidhi waa diyaa diyaaga waxay waxaa waaye waa iftiinka kuleylka uu ku jiro nuurku waa iftiin aan wax kuleyla lahayn laakiin addiyaa waa iftiin laakiin xaraare iyo kuleylaa ku jira culimo waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa markuu nebigu leeyahy waa sabru diyaa-un in sabarku uu kulul yahay waa iftiin waa khayr waa wanaag laakiin kulayluu leeyahay xanuun buu leeyahay macnaa waxaa loo jeedaa qofka inuu sabro waa adag tahay dadka in badan waa ku adag tahay sabarku waa ku adag yahay laakiin waxaa la rabaa inuu haddana isa sabarsiiyo oo ku adkaysto wlqur'aanu qur'aankuna xujatun laka xujuu kuu yahay ow calayka ama xujuu kugu yahay qur'aanku adigu xujo kuu yahay ama adigu xujo kugu noqonaya waa un labadaas haddaad ku dhaqantood ku camal fashana adigu xujo kuu yahay uu kuu doodaya uu ku difaacaya haddii aad ku camalfali weysana aduu xujo kugu noqonaya kullu naasi dadka oo dhan yaqduu way kala hayaan qof walba waa kala hayaan fa baa'icu nafsahu mid naftiisa iibinaya fa muctiquhaa xoraynaya ow muubiquhaa ama halaajinayo hoojinaya waa labadaas u qaybsamayaan dadka mid walba naftiisuu beecinayaa mid ilaahay naftiisa ka iibsada oo naftiisa xoreeya min cadaab illaahi ka xoreeya sabab u noqda in cadaabka allah ay ka xorowda naftiisa iyo mid naftiisa halaajiya oo ho- yacni hoojiya oo halaag u horkaca waa un labadaas qaybood shaahidkuna waxaa waaye wasabru diyaaun sabarku waa iftiin xaraaro ay ku jirto kulayl uu ku jiro qofkuna uu u baahan yahay inuu isku sabar yacni uu u dulqaato xaraarada iyo kulaylka ku jira marka ugu horeysa qofku inuu sabro waa ku adag tahay laakiin caaqibada iyo ciribta da- yacni waxa ka dhalanaya natiijada sabarka ayaa aad iyo aad u wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaalana dadka saabiriinta ah ee ku sabra calaa aqdaari illaah alla waa ammaanay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yihi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraati wabashir الsaabiriin wuxuu sheegay alla subxaana wa tacaala inuu dadka imtixaamayo waxa layaalaha lagu imtixaamayo waxay iskugu jiraan naqsi uga dhacaya nafta geeri baa ku dhacaysa eheladiisa qof ka mid ahaa dhimanaya caruurtiisii uu jeclaa qaar ka mid ahaa dhimanaya xaaskiisaa dhimanaysa calaa kullin geeri baa soo gelaysa reerkii waxaa kaloo lagu imtixaamayaa nuqsaan xagga hantida uga timaada in hantidiisu baaba'do ama wax ka mid a hantidiisu ay baaba'aan mirihii iyo beerihii uu beertay wax ka mida inay ka halaag yacni ka baaba'aan markaasuu yidhi alla wabashir isaabiriin u bishaaray nebi maxamedow kuwa sabra yay yihiin kuwaa sabra alla waa sifeeye wuxuu yidhi aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa kuwa markay musiiba ku dhacda yidhaahda inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun markaasuu yidhi alla ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmah wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaas waay marka kuwa saabiriinta ah ilaahay subxaana wa tacaalana aayaadkaas iyo keyrkoodba uu ku ammaanay can suhaybin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala alla alay slam nebiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi cajaban liamri lmu'min waxaan la yaa cajaban ay cajibtu cajaban waxaan la yaabay oon la yaabana liamri lmu'mini qofka mu'minka arrinkiisa ina amrahu qofka mu'minka arrinkii kullahu dhammaantii khayrun waa khayr walaysa daaka arrinkaana uma sugnaanin liaxadin cidna ilaa lilmu'mini ilaa qofka mu'minka mooyaan arrintaas cidaan mu'min ahayn ma lahan in asaabathu saraa'u haddii barwaaqe iyo nicma ay asiibto qofka mu'minka shakara waa shukrinaya ilah uga shukrinaya subxaana wa tacaala hadduu barwaaqe iyo nicma uu helo fa kaana khayran lah fa kaana shukrigu wuxuu noqonayaa markaa khayran lahu mid u khayr badan shukriga u khayr badan wa in asaabathu hadday asiibto daraa'u dhibaata hadday soo gaarto oo faqri uu ku dhaco ama muruga ay asiibto iyo wixii la mida sabara waa sabrayaa fa kaana khayran lah khayr bay u tahay qofka mu'minka mar walba khayr uu ku jiraa marka hadduu barwaaqo iyo nicmo helana waa shukrinayaaho saas yacni khayr bay u tahay hadday dhibaata soo gaartana waa sabrayaaho khayr bay u tahay arrintaasna waxay gaar ku tahay mu'minka yani arrintaas waa khaslad iyo sifo mu'minka gaar ku ah nebiga sala allah alay slam uu leeyahay waa arrin la yaabo macnaha waa arrin nicmo ah oo barwaaqo ilahi subxana wa tacala dadka mu'miniinta ugu nicmeeyey ilan qofku wuxuu u dhexeeyaa inuu mar marna uu barwaaqo iyo khayr helo marna laga yaabo in faqri iyo dhibaato ay soo gaarto mar walbana qofka mu'minkaahi khayr iyo barwaaqu ku jiraa mar walba waa maaragtay xaalad fiican ugu sugan yahay can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi mara nabiyu sala allah alay slam nebiga alayh salatu wasalaam wuxuu soo maray bimra'atin tabkii cinda qabri cinda qabrin haweeney ooynaysa qabri agtii ayuu nebigu soo maray calayhi salatu slam qabri ku ag ooynaysa fa qaala wuxuu yidhi ittaqi allaaha ilaahay ka baqo wasbirii sabr ilaahu ilaahay buu xasuusiyey waa waaniyey wuxuu yidhi ilaahay ka cabso sabr qaalat waxay tidhi ilayka cannii iga leexo fa innaka adigu lam tusab bimusiibatii musiibadayda laguguma asiibin dhibka aniga isoo gaaray kuguma dhicine iga leexo walam tacrifhu nebigana maysan garan macnaa inuu rasuulka yahay alayh salatu salaam maysan ogeyn faqiila lahaa waxaa lagu yidhi inahu nabiyu sala allah alay slam waa rasuulkii calayhi salatu wasalaam faatad waxay timid baaba nabiyi sala allah alay slam albaabkii nebiga ayay timid falam tajid cindahu bawaabiin kuwa albaabada taagan nebiga agtiisa kamaysan helin bawaab macnaa waa midka albaabka taagan ee ilaalinaya nebiga agtiisa kamaysan helin kuwa albaabada taagan faqaalad macnaa waxay u suura gashay inay marka nebiga la kulanto ayadoon bawaab marin faqaalad waxay tihi lam acrifka kuma garan bay markaa ittaqi llaha wasbiri igu lahayd kuma garanayn rasuulka ilaahayo faqaala nebigu wuxuu yidhi inama asabru sabarku waxaa weeye un cinda asadmati aluulaa dhacdada koowaad agteeda waayo buu yidhi sabarku waa marka ugu horreysay dhib kusoo gaaro laakiin markii ugu horreysay wax kusoo gaaraan haddaad sabri weyso kadibna aad tiraahdo haddaan sabraya waa ka sabri lbahaim waa iska quusatay uun qofku mar walba waa ku qasban yahay inuu sabro laakiin sabarka ajarka uu helayo ee uu yacni ammaanta uu ku mudanayo waa marka ugu horreysa qofka wax soo gaaraan inuu dul qaato sabro uu yidhahdo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dhibaatada soo gaartana uu sabro can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu nabiya sal ly slam yaquul waxaan maqlay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dheh ina allaha qaala alla wuxuu yidhi ida btalaytu cabdii haddaan addoonkayga imtixaamo bixabiibatayhi labadii uu jeclaa haddaan ku imtixaamo ka qaado waa in labadiisi indhoode fa sabara uu sabro cawadtuhu minhumaa labadaas indhood waxaan ugu bedelayaa aljannata jannaan ugu bedelayaa haddaan addoonkayga ku imtixaamo labadii uu jeclaa oo labadii uu jeclaa aan ka qaado ee uu sabro fa sabara uu sabro ixtisaabsado oo u dulqaato arrintaas uu ku sabro waxaan ugu bedelayaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala janno yuriidu wuxuu ula jeedaa caynayhi labadiisa indhood ka bixabiibatayhi macnaha waa labadiisa indhood xibnaha qofka bini aadamka uu leeyahay kuwa ugu muhiimsan waxaa waaye indhaha ka mid a haddii marka qofka ilahay indhaha uu ka qaado subxaana wa tacaala oo indhoolanimadii uu ku sabro ku u dulqaato alla wuxuu u ballan qaaday inuu indhahaasi janno ugu bedelayo waqtigu waa waqti dambe insha allah intaasaan ku joojinaynaa